Deegaanka Bandarsheeg oo qiyaastii labatan iyo shan kiilomitir ku kabeegan dhanka bari ee degmada Afbarwaaqo ayaa weliba ku dareeraya horumar bilaadhan welibana kormeer hindhihindheyn ee kadeeray xarunkubid ee maamulka gobolka mudug yoona kushii degan xarumo danta guud ee deegaanka waxaana soo yohayan hano muhiiman ee dadka deegaanka anka horeegna weliba xano kumid ee bulshada iyo ganacsatada deegaanka iyo hodhowaayana maamulka gobolka mudug welibana iyo codsadana in lagu caawiyo sidii lan hormari lahay deegaanka
waxaa halkan la isugu yimid deegaankan la yidhaahda badarshiikh waxaa bilowday dhismo loogu talagalay in laga dhiso degaan la yidhaahdo badarshiikh sidaa arki doontaanba masaajidka wuxuu marahayaa gebagebo waxaa inla jooga madaxdii gobolka waxaa la dhagax dhigahayaa meeshii ugu horraysay oo ah xarunta amniga waa steeshinka waxaa ku xiga guriga martida iyo degmada oo asaguna muhiim u ah degaankan inuu noqdo meel dadka imaanahaya ama ama degaanku uu leeyahay oo martigelin ah aasaaskii ugu horreeyey ee saldhigga booliiska hadda aad noo dhagax dhigtaan horumarkaas aad baan ugu faraxsannahay dhismo ballaaran baa ka socda insha allah waxaan rabnaa inta hadda ka socota maahan intoo kale in lagu sii daro iyo wax ka sii badan isbitaalkii degmadii gurigii degmada waxyaabo badan baan baahiyaal badan baan qabnay baahidii ugu horraysay oo ay ka mid tahay gurigii martida iyo saldhiggii baliiska oo madaxdii galmudug idinkoo ah aad meeshaan noogu timaadaan
deegaanka badarshiiq maantay waxaan dhagax dhigaynaa xaruntii bulshada iyo steeshinkii degmadan deegaankan u lahaa xaruntan bandarshiiq waa meel aad muhiim ugu ah deegaanka gudoomiyaha maamulka gobolka mudug iyo waliba uuse sheegay iniyo garab suranyiin ganacsatada iyo dadka deegaanka waaniyo kula shaqeeya doonaan sidii lan horumari lahay arrimood deegaanka
mar hadday halkaas tahay farxad daraaddeed annagoo shaqo kale u soconnay waxaan dhagax dhigaynaa xaruntii bulshada gurigii degmada badarshiikh iyo saldhiggii booliska saraakiishii ayadoon qof ka maqnayn taliyihii iskudhafka iyo taliyihii saldhigga iyo guddoomiyihii iyo taliyihii waa markhaati fur weeye waxaan rabnaa dadka u dhashay deegaamadan inay nooleeyaan waa dad isku tashaday waxaa la dhisahayaa toban guri baa hadda dhisma ka socdaa oo masaajidka hadda noogu sokeeyo waxaan rabnaa dadka kan deegaankan u dhashay sida ay nimankan odayaasha oo ganacsatada oo ka soo jeeda degmada afarwaaqo ay horumar ugu wadaan oo deegaamayn ugu wadaan dalka waxaan codsanaynaa inay ku daysadaan dhiirageliyaan yimaadaan adinkana waxaan idin leenahay sida dadka sidaa u dhiiragelisaan u wacisa dadka inaa u wacdigelisaan waa ka qayb qaadanaynaa ka dowlad ahaan haddii ay tahay maamul iyo haddii ay tahay boolisna waa ka qayb qaadanaynaa caasimadda wuxuu u jiraa laba boqol iyo afartan degmadana waxay u jiraa afartan marka waa waa dhistin caadiya waa ilaahay baa ku duway inta laga rabaa degmo inta tuulada u jirtaa waa afartankaas marka waa xigmad weeye xigmad bay ku fadhisaa ilaahay baa ku mahadsan ilaahay baa ku duway annaguna waxaan ballan qaadaynaa af iyo calaf wixii aan awoodi karnaa waxaan ballan qaadaynaa inaan ka qayb qaadanno horumarkeeda iyo degmadeedu dowladdana waxaan leenahay iyo wasiirada iyo nidaam kasta oo galmuduga inay ka qayb qaataan waxay uga qayb qaadan karaan inay uga qayb qaataan horumarkaas